wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed aadan macalin soomaali ayaa daahfuray shirka xirfadleyda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda oo ah madashii toddobaad ee la qabto oo ay soo agaasimeen bahda xirfadleyda i c t da wadanka oo ku mideysan madasha madaxa bannaan ee samnok waxaana googjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda agaasimaha guud ee hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka khubro ka socday shirkadaha isgaarsiinta dalka iyo bahda teknolojiyadda dalka shirkan ayaa ahaa golo furan oo ay dhammaan xirfadleyda iyo sidoo kale danayaasha i c t da ku wadaagayeen aqoonsiyo iyo waaye aragnimo ku aadan kobcinta xirfadda dhalinyarada soomaaliyeed iyadoo la doonayo in horumar laga gaaro xirfadda dhinaca i c t ga qaar ka mid ah soo qeybgalayaashii kulankan yimid ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan kulankan runtii waxaa lagu farxa waaye in somnog ay toban sano xiriir ah ay shaqeynayso wax kulamo iyo madalo wax tar lehna ay soo gudbinayso waa wax aada loo bogaadiyo badanaana ma dhacdo keliya ma ahan somnog inay tahay madal madal ay sanad walba la qabta laakiin waxay isu keentaa dad macno leh oo aqoon leh saameyna ku leh fikrada iyo halaabuuranahaya inada micnaha is waxay leeyihin stages badan ay leeyihiin in la sameeyo security awareness ugu horeeya dadka in security-ga la baro ilaa laga gaarayo in micnaha la abuuro sustainable security awareness la abuuro qofkani uu la noolaado culture security-na u barto kadibna evaluation lagu sameeyo security-giisa sida uu yahay laba arrimoodaad samayn kartaa adiga waa diiday inaad tiraahdo waa lagu dhibaateeyey waa lagu dilay waa yeelay inaad tiraahdo at the same time qarashaad bixinaysaa hantidaadiyaa la dhibaateeyey soo ma marka waxaa loo baahan yahay qofka muwaadinka ah ee xogtiisa la haayo in xogtiisa la ilaaliyo
dhanka kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan ayaa bogaadiyey howlaha madasha samnoog ay wado ee joogteynta tababarada iyo shirarka lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka ee kala duwan oo ka faa-iideysan doono maxaa la dhahaa tababarkan sanadkan fursadana u helay in waxa ay halkan ka qaateen maadaama ay xubin ka noqdeen ayagana inay noqdaan dad u fududeen doono dadka aanan wax gaarin ama fursadda aysan helin inay u noqdaan maxaa la dhahaa wakiilo ay gaarsiiyaan meesha ugu dambeysay oo shirkan ayaa ahaa madashii toddobaad ee lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saarayay horumarinta dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyada oo laga eegayo dhinacyo badan iyo sidii loo fulin lahaa howlaha la xiriira horumarinta teknolojiyadda